iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee muujintii guusha samada lagu guulaystay iyo arooska wanka oo waxyaalahaas kadib waxaan maqlay wax u eg cod weyn oo makhluuq badan oo samada ku jira oo waxay lahaayeen halleluuya badbaado iyo ammaan iyo xoog waxaa leh ilaahayaga waayo waxaa run iyo xaq ah xukumaddiisa maxaa yeelay isagu wuu xukumay dhilladii weynayd ee dhulka ku hallaysay sinadeedii oo dhiiggii addoommadiisiina gacanteeda wuu ka aadhay oo haddana mar labaad ayay yidhaahdeen haleluuya oo qiiqeeduna kor buu u baxaa weligiis iyo weligiis markaasaa afar iyo labaatankii oday iyo afartii xayawaan ayaa sujuuday oo waxay caabudeen ilaaha carshiga ku fadhiya iyagoo leh aamiin halleluuya markaasaa cod baa ka soo baxay carshigii oo wuxuu yidhi ilaaheenna ammaana addoommadiisa oo dhammow kuwiinna isaga ka cabsadow yar iyo weynba oo haddana waxaan maqlay wax u eg makhluuq badan codkood iyo biyo badan codkood iyo onkod xoog weyn codkiis oo waxay lahaayeen halleluuya waayo waxaa wax xukuma rabbiga ilaahayaga oo qaadirka ah aynu rayrayno oo aad u faraxno oo aynu ammaanno isaga waayo arooskii wanku wuu yimid oo afadiisiina way isdiyaarisay oo waxaa iyadii lagu amray inay xidhato dhar wanaagsan oo dhalaalaya oo daahir ah waayo dharka wanaagsanu waxa weeye falimihii xaqa ahaa oo quduusiinta oo wuxuu igu yidhi waxaad qortaa waxaa barakadaysan kuwa loogu yeedhay arooska wanka cashadiisa oo wuxuu kaloo igu yidhi kuwanu waa erayadii ilaah oo run ah inaan isaga caabudo aawadeed ayaan cagihiisa ugu hor dhacay oo isna markaasu wuxuu igu yidhi iska jir oo saas ha yeelin anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo walaalahaaga haya markhaati furidda ciise ilaah u sujuud waayo markhaati furidda ciise waa ruuxa wax sii sheegidda masiixa guusha leh oo bal eeg waxaan arkay samadii oo furantay iyo faras cad oo kii fuushanaana waxaa la odhan jiray aamin iyo run oo isaga xaqnimuu wax ku xukumaa oo uu ku diriraa oo indhihiisuna waxay u ekaayeen ololka dabka madaxiisana waxaa u saarnaa taajaj badan oo waxaa ugu qornaa magac aannu ninna aqoon isaga mooyaane oo isna wuxuu qabay dhar dhiig lagu rusheeyey magiciisana waxaa la odhan jiray hadalka ilaah oo ciidamadii samada ku jirayna isagay soo raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad oo qaba dhar wanaagsan oo cad oo daahir ah oo afkiisana waxaa ka soo baxday seef af badan inuu ku laayo quruumaha oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul bir ah oo wuxuu ku tumay macsaradii canabka oo xanaaqii carradii ilaaha qaadirka ah oo dharkiisa iyo bowdadiisana waxaa ugu qornaa magac kaas oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada masiixa cadaawayaashiisii waa la laayey oo markaasaan arkay malaa'ig qorraxda dhex taagan oo intay cod weyn ku dhawaaqday ayay waxay haadda samada dhex duusha oo dhan ku tidhi kaalaya oo u soo urura cashada weyn oo ilaah aad idinku cunteene hilibka boqorrada iyo hilibka kabtannada iyo hilibka ragga xoogga badan iyo hilibka fardaha iyo kuwa fuushan iyo hilibka dadka oo dhan xor iyo addoon iyo yar iyo weynba oo markaasaan arkay bahalkii iyo boqorradii dhulka iyo ciidamadoodii oo u soo wada ururay inay la tiriraan kii faraska fuushanaa iyo ciidankiisii markaasaa la qabtay bahalkii iyo nebigii beenta ahaa oo calaamooyinka hortiisa ku samayn jiray kuwaasoo uu ku khiyaanayn jiray kuwii aqbalay sumaddii bahalka iyo kuwii u sujuuday sanamkiisii oo labadoodii iyagoo nool ayaa waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd oo baaruuddu ka ololaysay oo intoodii kalena waxaa lagu laayay kii faraska fuushanaa seeftiisii afkiisa ka soo baxday oo haaddii oo dhammu waxay ka dhergeen hilibkoodii